Wasiiro ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Galmudug ayaa gaaray degmo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug. Wasiiradan waxaa ka mid ahaa Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Maamulka Galmudug Cabdulaahi Kulmiye iyo Wasiirka Tamarta iyo Macdanta Maamulka Galmudug Cabdulqaadir Shiro Warsame. Wasiiradan oo ujeedka socdaalkoodu ahaa in ay kormeeraan dekedda magaalada Hobyo ayaa waxaa soo dhaweeyay maamulka degmada Hobyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka ururka dhalinyarada degmada haween iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Hobyo. Ugu horeyn madasha soo dhaweynta waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Hobyo iyo maareeya ku-xigeenka dekedda magaalada Hobyo.
maantayna soo gaaray ugu horeeyaan wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda wasiirka biyaha iyo macdanta dowladda galmudug waxaan leenahay walaalaheen soo dhowaada ugu horeyn runtii aad baan ugu faraxsannahay inaad dee maanta aad soo gaartaan magaalada hobyo oo runtii shaqooyin aad iyo aad muhiim u ah oo la xiriira horumarka galmudug iyo horumarka degmada hobyoba ka socdaan dekeddii oo runtii maanta dee shaqo fiican oo weyn ay ka socoto injineeradii oo shaqadii wada waliba laba qayb ay socoto waxaan rajaynaynaa khibraddiina iyo wayaaragnimadiina inaan ka sii faa'iidaysan doonno insha allah dowladnimada iyo howlaha socda ee degmada ka socdana aa nala arki doontiin insha allah waxaan halkaan ku soo dhawaynaynaa wasiiradeena sharafta badan ee wasiirka dekedaha iyo galmudug mudane cabdullaahi iyo wasiirka tabartii biyaha wasiir galbeete sharaf ayay itaa maanta wasiirkaygii inuu ii yimaado noo yimaado annagoo sugaynay in badan oo shaqadii tirada badneed uu soo qabtayna ay meel fiican marayso annaguna aan sii wadnay marka waa ka mahad celinaa wasiirka maashiisa sidaa adinkuna waxaan kaga mahad celinaa sidaa noola soo dhaweyseen oo sharafta badan nabadoonnadeenna iyo madaxdeenna meesha nala joogta oo guddoomiye u sarreeyo dhanka kalena qaar ka mida wasiiradii goobtan soo gaaray ayaa ka hadlay ujeedka ay u yimaadeen magaalo xeebeedka hubyo
anigu waxaan u imid meeshaan maanta inaan u kuur galo laba arrimoodoo runtii aad muhiim u ah midda koowaad dhismihii dekedda oo meel fiican maraaya oo meel gebagabaa maraaya injineeradiina ay shalay yimaadeen sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in wax badan la ogaado sida wax u socdaan dowladdii iyo shacabkii reer galmudugna loo lala socodsiiyo meesha wax maraayaan
dabcan sida uu horey wasiirku u sheegay safarkeennan waxa uu ku saabsan yahay uquurgelidda xaaladda dekedda intaas waxaa ii dheer aniga sida la ogsoon yahay xilli roobaadkii sanadkan la filayey sidii la filayay umuusan di'in dayro badan ayaa jirto baahi badan ayaa laga sheegahayaa dhibaatooyin badan ayaa ma aragta biyola'aan ayaa laga dayrinayaa arrintaa iyada ahna runtii intaanan halkan imaanin ee aanu caasimadda galmudug ee dhuusamareeb joognay waxaan laba wiig ka hor la yeelanay shir hay-adaha international communitiga dadka aadka u danaynhayo waxaan u gudbinay qayladhaan dhab ah magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ayaa muddooyinkan dambe waxaa kusii qulqulayay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya iyada oo kormeero kala duwan lagu sameynayo goobaha laga baaraya shidaalka iyo dhismaha dekada hobyo